daahir cilmi cali iyo maxamed cilmi yuusuf oo kamid ah dhallinyarada ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa ku shaqaystaa xirfadda farsamada gacanta gaar ahaan cilad bixinta lugaha gaadiidka banjaray iyo beddelkooda iyagoona shaqadani ku qabta qeyb kamid a hareeraha wadada dheer ee aada suuqa sare taas oo ku taala xaafadda howlwadaaga ee beledweyne xirfadan ayaa kamid ah xirfadaha ugu adag ay ku shaqaystaan dhallinyarada maadaama la isticmaalayo bira adag oo loo adeegsado in cagta gaadiidka looga soo saaro waxaana intaasi kadib xiga shaqooyin kale oo laga qabanayo lugta la cilad bixinayo dhallinyaradan ayaa ka warbixiyey shaqadah ay qabtaan caqabadaha ay kala kulmaan iyo sida noloshooda ay uga maareeyaan waxaa igu dhaliyey aniga magaaladan magaalada markaad soo geshid waxaa ka shaqaysid mar waxa ka shaqaysidaa lagaa rabaa magaalana waxay rabtaa aqli in lagu soo galo markaa magaalada soo gelaysid waxaa la rabaa waxa ka shaqaysan karta inaad raadsid marka annaga waxaan ka shaqaysan karnoo noo noqday goomeystaha goomeystaha intaana fur wax ka hore kama soo shaqayn laakiin shaqooyin kale oo soo qabto inta waddamada maha waddamo kale aan ka shaqo shaqadan qaarna intuu ku bartay qaarna waa waa yaqiinay dadkiina isfahantiin oo micnaha si macaamiisha si isku fahantiin qofaa kula dagaalayso qofaa qofaa degan dadku waa kala yihin qof waa kula dagaalay qofna si caadiya kugu imaanay laakiin qof iyadoo xanaaqsanay kugu imaanay qoftaas ina dejisa laga rabaa oo si macaamiisha aad fahanta cagaha homeyda robukista noohada da kuwa bil qaadana kuwa sanad qaadana kuwaba si waa kuwa ku imaana toban beri waxaan ku helo tali lahay dhalinyarada waddanka joogo inay shaqaystaan horta magaalada waxaa lagu leeyahy soomaalida cagabarar ahay laakiin cagabarar maayo badda waxaa noogu jiro kheyraada noogu jiro magacaygu waa cabdi waxaa ka shaqeeyaa goomeystaha goomeystaan ilaah baad iska labcadha culaagisii shaqo goomeystaha waxaa ugu shaqeeyaa markii hore inta waxaa kasoo bilaabay inaa bruska iyo leebada iyo biinsadii wax yaryarkaa lai diro waxyar markii la jooga kadib waa sii dalaacay waxaa lai baray sida lugtii digsiga loo kala saaro shaqadii steb steb wayn kadib waxaa lai baray sida kamadaariga lugta looga bixiyo kamadaariga meeshu ka duleelo looga dhijiyo looga baaro oo koolaya in laga mariyo looga dhijiyo kadib intaas kadib markaa kasoo gudbay nin waxaa noqday oo shaqay kareento oo shaqadii loo diro kasoo baxaa oo lugtii loo diro oo habey karo qofkii inuu sameeyo sii karo kadib intaas kadib markaa kasoo gudbay kadib hadda nin oo shaqaysto isku filan oo joornaadta ku tashtaa ah kow barashada markaa baranaya waxay ugu qaadatay muddo adiga lix bilooda kabacdiin haddii laga soo gudbay haddana waxaa nin isku filan oo shaqaysan karo caqabado badana ulaa iga soo gaaray oo mar oo suulka oo buris isaga dhufto mar oo lugta buris isaga dhufto wax badana iga soo gaaro ulaa mar oo gariig lugta iska saaro farta iska saaro maraa ciddada buris isaga dhuftay toos u baxdo hore u baxdo dhallinyarada walaa waxaa kula tari laha inay xirfad bartaanay shaqaystaanay qof isku filan ay noqdaanay waalidkooda u shaqeeyaanay ayaga wax qabsadaanay derbiyada wax lagu dhe dhalinyaro badan oo soomaaliyeed oo bartay xirfadda cilad bixinta baabuurta ah ayaa ku shaqaysta kana maareeya noloshoodiiyo tan qoysaskooda